bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda saddex iyo labaatanaad ee suuratu yuusuf waxaanu ku joogaa aayadda saddex iyo kontonaad ee suuratu yuusuf lafteeda ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan waxa uu kaga waramayaa qisadii nebiyullaahi yuusuf calayhi asalaam oo aynu xalayba soo qaadannay suuradduna ay ka wada warramayso allah waxau ihi waraawadathu alatii huwa fii beytiha can nafsihi wagallaqat alabwaaba waqaalat hayta lak qaala macaada allahi inahu rabbii axsana mahwaay inahu laa yuflixu aldaalimuun waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkaa kaga warramay tacarudu yuusufa fii misra lifitnati imra'ati alcasiiz wa cismatihi min alfaaxisha in waxa weeyaan lagu imtixaamay yuusuf markii uu masar tegay ee laga iibiyey casiizu misra ee addoon ahaan uu guriga ninka madaxda ugu noolaa waxa ku dhacday in lagu imtixaamay ninka madaxda haweenaydiisii inay damacday yuusuf oo ay ka doontay foolxumo iyo faaxisho inuu ku sameeyo laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa ka dhowray waayo ambiyadu qabla annubuwa wa bacda annubuwa ilaah baa ka dhowra foolxumada iyo qoomka ama dadkaasi waxay ku jiraan ilaah baa ka ilaaliya oo ka dhowra waxaad kaloo aayaadku ay tilmaamayaan shuyuucu khabari imra'ati alcasiizi fii misra waalmowqifi min dalik waalxukmi calayhi bisijni warkii imra'atulcasiis gabadha ninka madaxdii uu qabay inay yuusuf damacday xumaan ka doontay warkii waa faafay markii warkii uu faafay waxay goosteen yuusuf inay xidhaan si ay warkaa faafay ay u soo afjaraan oo ay dembiga isaga ugu moosaan iyagoo og inuu beri ka yahay waxaa kaloo aayaadku ay tilmaamayaan axdaathu yuusufa fi sijni dhacdooyinkii yuusuf kula kulmay jeelka dhexdiisa labadii addoon ee lagu soo xidhay riyooyinkii uu u fasiray iyo waxyaabihii la midka ahaa waxaa kaloo aayaadku ay tilmaamayaan ru'ya meliki misra wa ta'wiili yuusufa laha wa huwa fi sijni boqorkii masar haystay ee casiisu misra ninkan wasiirulmaaliyaha ka sarreeyey riyooyinkii uu arkay iyo yuusuf inuu riyooyinkaa fasiray isagoo jeelkii ku jira waxaa kaloo aayaadku ay ka warrami doonaan طلب الملك خروج يوسف من السجن ورفض يوسف لذلك xتى تdهر براءته marka uu yuusuf isagoo jeelka ku jira uu riyooyinkii boqorka soo cabiro ee uu fasiro ayaa boqorku waxa uu dalban doonaa yuusuf in jeelka laga soo bixiyo yuusufna arrintaa waa diidi doonaa isagoo uga jeeda inaanu bannaanka u soo bixin ilaa baraa'adiisu ay bannaanka timaado oo la caddeeyo macaanida aynu tilmaannay ayaa aayaadka caawa aynu ku mari doonaa allah waxau idhi subxaanah wa raawadathu waxa yuusuf doontay oo damacday allatii tii huwa isagu fii beytihaa gurigeeda uu ku sugnaa oo haweenaydii ninka madaxdu uu qabay ah can nafsihi naftiisii bay ka doontay oo waxay damacday xumaan inuu ku sameeyo waqallaqat waanay xidhxidhay al abwaaba albaabadii bay soo xidhxidhay oo tadciifku wuxuu tilmaamayaa takraar yacnii albaabo fara badan oo kala dambeeyo midba mar ay xidhayso waqallaqat waxay soo xidhxidhay al abwaaba albaabadii bay soo xidhxidhay wa qaalad waxaanay tidhi haweenaydii ninkaa madaxdii uu qabay iyadoo yuusuf la hadlaysaa hayta war kaala yuusufow ay aqbil wa tacaala kaala yuusufow bay ku tidhi laka ay alkhitaabu laka ama aquulu laka adaan kula hadlayaa un hadalkaa ku leeyahay yuusufow ama hadalku aduu kugu socdaa oo jamalku futuuxaadka wuxuu ka odhanayaa laka jaara majruurka mutacalaqiisa waa lasoo qadarayaa oo aquulu laka ama alkhitaabu laka wa qaalat waxay tidhi markaa haweenaydii hayta ay aqbil wa tacaala kaala yuusufow laka ay aquulu laka adigaan kaalay kugu leeyaho hadalkaygu kugu socdaa ama alkhitaabu laka khitaabku aduu kuu sugnaado kaan la hadlayaa waa adiga eh kaala yuusufow adaan isu kaa diyaariye qaala waxau yidhi yuusuf macaada allaah ilaahay magantiisa eh ilaah baan ka magan galay waxaad iigu yeedhay oo aan ka hoosgelayaa waayo innahu ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku wuxuu yahay rabbii sayidkayga waa ninka haweenaydan qaba oo dee maaligii lahaayee laga iibiye ah ilaan weli yuusuf addoonnimo kama bixin oo boqornimo iyo nebinimo iyo waxa weeyaan darajooyinku waa u soo socdaan welise imtixaankii buu ku jiraa ilaan imtixaanka ayaa darajooyinka iyo maqaamka sare uu ka soo dhex bixi doonaa marka mixankaa uu soo maro waxau idhi markaa macaada allaah ilaahay magantiisa allaan ka magan galay xumaantaad iigu baaqday waayo innahu ina alamra washa'na marka innahu waa tacliilun limaa qablah maxaan rabbi uga magan galay foolxumadaad iigu yeedhay waayo dee arrinku waa kan waayo innahu ina alamra washa'na arrinkiiyo xaalku wuxuu yahay rabbii sayidkayga ileh waa ninkan haweenaydan qaba eh axsana wuu wanaajiye mahwaaya makaanu nagaadigayga iyo maqaamka iyo meesha aan joogo wuu i wanaajiyo waa ii samafalay sayidkaygii mar hadduu i wanaajiyeyna dee falaa akhuunuhu fii ahlih ehelkiisa ka khiyaamayn maayo oo u dabamari maayo innahu ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku waxa uu yahay laa yuflixu inaanay liibaanayn addaalimuuna kuwa daalimiintii marnaba inaanay liibaanayn ayaa arrinka iyo xaalkuba uu yahay dee qof dembaabay oo khiyaameeyey sayidkiisuna waa daalim marka rabbi kelimada arab haddii la idlaaqo waa allah subxaanahu wa tacaala alrabbu markaan cidna loo idaafeynay mutlaqa uu yahay laakiin haddii la idaafeeyo wuxuu noqon karaa dee saaxibulbeyt ama saaxibulmaal ama saaxibuuljaah marka iminka dee waa la idaafeeyo rabbi waa maaligaygii ama sayidkaygii allah waxau idhi walaqad hammat bihi wallaahi laqad hammat haweenaydani way damacdo way ku hamiday bihi yuusuf way damacday oo dembi bay ka doontay wa hamma isna waa damci lahaa bihaa iyada wuu damci lahaa oo waa ku hamiyi lahaa lowlaa an ra'aa haddii aanu arki lahayn burhaana rabbi rabbigii xujadiisa isna waa ku hamiyi lahaa oo wuu damci lahaa haddaanu xujada rabbi arkin laakiinse ma damcin waayo burhaantii rabbi iyo xujada ilaahay buu arkay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala burhaantiisa ayuu arkay oo u caddaynaysa xumaanta iyo xaaraannimada waxay ugu baaqayso sidaasuu kaga badbaaday walaqad hammat way damacday bihi isaga wahamma bihaa marka aqwaal baa ku jirta laakiin tafsiirka ugu muhiimsan uguna sahlan waa ka aynu maray oo waayo waa laysla ogol yahay marnaba dee inaanu yuusuf maadaama waxa weeyaan nebi ilaahay doortay oo nebinimo u soo socota uu ahaa inaan marnaba isaga hamigan ama damacani ka dhicin waa macruufa waa muttafaq marka mar haddaanu ka dhicin waa inaad tidhaahdo wahama biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbi yacnii wuu ku hamiyi lahaa haddaanu xujada rabbi arag laakiin xujadii iyo burhaantii rabbi buu arkoo kuma hamiyin macnuhu waa sidaas oo ilaahay aayaadka iyo burhaanta uu tusiyey baa ka manciyey inuu ku hamiyo xumaantay ugu yeedhay walaqad hammat bihi way damacday yuusuf haweenaydii wahama biha isna wuu damci lahaa ma damcine lowlaa an ra'aa haddii aanu arki lahayn burhaana rabbihi rabbigii burhaantiisa wuu arkaye xujadii ilaahay u muujiyey ee uu arkay haddaanu arki lahayn dee wuu damci lahaa laakiin ma damcin oo burhaantiiyo xujadii ilaahay u muujiyey uu arkay oo waxa u caddaatay xumaanta iyo foolxumada arrinkani uu leeyahay sidaasaanu u damcin oo uga fogaaday alla waxau idhi kadaalika linasrifa canhu suu kadaalika sidaasaanu araynaahu lburhaan sidaasaanu xujada u tusnay waayo maxaanu burhaantaa iyo xujadaa cad u tusnay yacni yuusuf linasrifa si aanu uga leexinno canhu isaga assuu'a xumaanta oo inuu khiyaamo sameeyo oo sayidkiisa uu reerkiisa u dabamaro ah iyo walfaxshaa tafoolxumada badan baanu ka leexinnay oo zino inuu sameeyo ah yacni waxaanu burhaantaa u tusnay si aanu khiyaano iyo foolxumo oo zino ah inuu sameeyo aanu uga leexinno waayo innahu yuusuf min cibaadinaa addoommadayaduu ka mid ahaaday addoommadayadii almukhlasiina ee la doortay ama almukhlisiina iyagu camalkooda saafi yeelay wastabaqaa waxay u baratameen yuusuf iyo haweenaydii albaaba albaabkii bay u baratameen iyadoo eryanaysoo xumaan ka doonaysa isna uu ka cararayo xumaanta iyo dembiga uu diidayo waqadat waxay jeexday haweenaydii qamiisahu yuusuf shaadhkiisii ayay jeexdo min duburin xagga dambe ayay ka jeexday wa alfayaa waxaanay ka heleen labadoodiiba iyagoo is-eryanayo yuusufna uu ka cararaya iyana ay daba ordayso ayaa waxay ka heleen sayidahaa ninkeedii bay ka heleen ladalbaabi albaabka agtiisa ninkeedii baaba ku soo baxayoo albaabka ay kula kulmeen qaalad markaa waxay tidhi maa jazaau man mid abaalkiisu muxuu yahay kaasoo araado doonay biahlika ehelkaaga la doonay suu-an xumaan ilaa an yusjana in la xidho mooyaane aw cadaabun ama cadaab cadaabkoo aliimun xanuujiyo oo ama la garaaco gowda laga saaro waxa la yaab leh waxyaabaha dumarku inay cajaa'ib ku yihiin dee makriga iyo shirqoolka tusinaya waxaa ka mid ah haweenaydii mabay kayrkayrinba meel fogba waxba kamay doonin sidii wax hadalku meel ugu sii qoraa ilaa nin ragihi waabuu isku dhex yaacilaa wuxuu ku hadlaba muu garteen haddii halkaasoo kale loogu yimaado iyadii markiiba arrinkii yuusuf intay ku rogtuunbay tidhi war maxaa abaalkiisu yahay ninka reerkaaga xumaan la doonaya midda kale waxaa cajaa'iba may odhan manfacala waayo dee inay fadeexadoodo ma doonayso nin xumaan ku sameeyey laakiin ninka xumaan la doonay kuma samayne damcayba sidee xaalkiisu noqonaya marka waxay tilmaamaysaa dumarku arrimaha ragga iyo fitanka markay tahay dee maskaxdooda iyo siday dhagarta u dhigayaan siday u culus tahay wax fudud inaanay ahayn markiiba waxa weeyaan hadalkaa oo meel fogba aanay ka doonin ayay la soo baxday maa markaa haddii istifaamiye laga dhigo waa istifaamin kaari oo bimacna nafyi ah oo macnuhu uu yahay maxaa abaalkiisu yahay wax kalaba maahe yacni waa saasuu noqonaya qaalad waxay tidhi maa jazaau man mid abaalkiisu muxuu yahay wax kalaba maahe kaasoo araada doonay biahlika ehelkaaga la doonay suu-an xumaan ilaa an yusjana in la xidho mooyaane aw cadaabun ama cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya yacni maba ahaanin wax kale in sidaa lagu sameeyo mooyaane haddii naafiye laga dhigana maa jazaau man mid abaalkiisu maba ahaanin kaasoo araada la doonay biahlika ehelkaaga suu-an xumaan ilaa an yusjana in la xidho mooye wax kale abaalkiisu ma ahaanin aw cadaabun ama cadaab mooyaane cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujinaya qaala waxa uu yuusuf yidhi hiya iyadaa raawadatnii iga doontay can nafsii naftaydoo i damacday wa shahida waxa markhaati kacay shaahidun mid markhaati kaco min ahlihaa ehelkeeda ka mid ah oo waxa uu ku markhaati kaco uu yidhi in kaana hadduu ahaaday qamiisuhu yuusuf qamiiskiisa ama shaadhkiisu hadduu ahaaday qudda mid laga jeexay min qubulin xagga hore fa sadaqad run bay sheegtay oo wa huwa isaguna min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya ayuu ka mid ahaado waa beenaale wa in kaana hadduu ahaaday qamiisuhu yuusuf shaadhkiisu hadduu ahaaday qudda mid laga jeexay min duburin xagga dambe mid laga jeexay hadduu yahayna fakadabad been bay sheegtay oo wahuwa yuusufna min asaadiqiina kuwa runta sheegaya ayuu ka mid yahay waxaa markaa suyuudi oo odhanayaa kaa markhaati kacay ilmo yaroo sabiy oy ilmaadeerna ahaayeenoo dee laakiin ilmo yar oo dhabtaba lagu hayo oo dee aan weynaan ayuu ahaa laakiin ilaahay baa ka hadliyoo dee ka dhawaajiyey oo isagoo sabiy oo carruura ayaa ilaahay ka hadliyey waxaa kaloo aayaddan laga qaadanaya alxukmu bilqaraa'in oo qaraa-inta iyo calaamaadka shayga ama dhacdada waxyaabaha ku xeersan in dee xukum laga qaadan karo oy astaan iyo daliil u noqon karta qaadiga wax xukumaya wixii uu ku xukumi lahaa iminka qaraa-intani waxay noqotay wuxuu yidhi haddii ninkan yuusuf shaadhkiisu xaggan hore uu ka jeexjeexan yahay dee waxay tusinaysaa isagu inuu weerarka ahay oo gabadha intuu soo hujuumay ay iska qaqabanaysoo dee laabta ay ka jeexjeexday ile markuu isagii soo qaabilsan yahay shaadhkiisii xaggan horaa dee laga jeexjeexaya marka mar haddii la arko shaadhkoo xagga hore ka jeexan isagaa soo damcay oo soo hujuumay iyaduna way iska difaacayso sidaasay shaadhka ugu dul jeexjeexda xagga hore haddiise shaadhkiisu xagga dambe ka jeexan yahay dee isagu wuu ka cararayaa iyadaa daba orda soo soo qabsanaysayoo dee shaadhkiisa xagga dambe ka jeexday marka waa qariino iyo calaamo tusinaysa ciddii dembiga lahayd hadduu xagga hore ka jeexan yahay waa isaga oo dee waa nin isku soo qaaday gabadhii oo iska qabanayso hadduu xagga dambe ka jeexan yahayna waa iyada oo waa nin ka sii cararayo xagga dambe shaadhkii ay qabsanayso waa alxukmu bilqaraa'i falamaa ra'aa markii uu arkay markaa ninkeedii qamiisahu yuusuf shaadhkiisii oo qudda laga jeexay min duburin xaggii dambe qaala waxa uu yidhi innahu hadalkan aad igula hadashay ee maa jazaau man araada biahlika suu'an ilaa an yusjana aw cadaabun aliim maa yacni innahu hadalkan aad igula hadashay min kaydikunna waa shirqoolkiinni iyo dhagartii laydinku yaqaanay dumarow muu odhan innahu min kaydiki waa dhagartaadii wuxuu ka dhigay wax caamoo dumaroo dhan lagu yaqaano oo wuu jamciyey min kaydikunna haddaad dumar tihiin dhagartiinni iyo shirqoolkiinni weeyi waayo inna kaydakunna shirqoolkiinnu cadiimun waa mid weyn iyo dhagarta aad dhigtaan iyadii intaa markuu ku yidhi yuusuf wuu ku soo jeedsaday ninkii waxau idhi yuusufu yaa yuusufu yuusufow acrid iskaga jeedso can haadaa kan arrinkan iyo warkan isaga jeedso oo waxba ha sii wadwadin oo qariyoo dadka ha u sheegin oo ha ina fadeexadayn macnaha gabadhani islaantani khaldantay laakiin adiga yay ku dhaafin isaga jeedso iyadii buu haddana ku jeedsaday ninkii oo wuxuu yidhi wastakfirii adiguna dhaafi dalab lidenbiki dembigaaga ilaahay inuu kaa dhaafo ka dalab oo ka doon adiguna waa dembaabtaye ilaahay ka dembi dhaaf dalab waayo innaki adigu kunti waxaad ahaatay min alkhaati'iina kuwa gafay ee weliba gefka u badheedhay ayaad ka mid ahaatay oo khaati waxa uu ka yimid ficilka khaطi'a yakhta'u oo min baabi calima yaclamu ah waxaana loo adeegsadaa idaa tacamada alkhata'a marka gefka uu u badheedho ee si ulakaca uu sameeyo laakiin ruuxu marka gefka uu qasad la'aan uga dhacee aanu u badheedhin akhta'a baa la yidhaha akhta'a yukhti'u walidaalika ida ijtahada alxaakimu fa akhta falahu ajrun yacni xaakimkii wax xukumaya ama caalimkii masalada ku ijtihaaday haddii uu qaldamo isagoo dadaalay dee ajar buu leeyahy ajarkii ijtihaadka hadduu asiibana laba ajar ayuu leeyahy ajarkii asiibidda iyo kii dadaalka marka ida ijtahada alxaakimu fa akhta'a baa la yidhaha fa khati'a dee lama yidhaah akhtaa macnaha dee umuu badheedhin oo umuu kasin weeyi marka almujtahid ama caalimku dee yukhtiu wa yusiibu waanu asiibayaa mararka qaarkoodna dee wuu gafayaa isagoon gafka u badheedhin oo masalada wuu garab marayaa marka min alkhaati'iina waxay la mid tahay laa yaakuluhu ila alkhaati'uuna waa kuwa gafka u badheedha ee si yacni qasad ulakaca u gala jamalku waxa uu ka odhanayaa futuuxaatulilaahiyaha kaana alcasiizu qaliila alghayra ninkan madaxda ah ee haweenaydan qabay nin qiiro yar oo bilaa qiiro ah buu ahaa oo haweenaydiisa inuu u hinaasu u qiirooda ay ku yar tahay waayo oo macnaha inuu dee iyadii ku qiiroodo ama ku xanaaqa ama arrinkii uu ku qabsado khayradaasi way ku yarayd waayo khayradu laba dhinacba way noqonaysaa oo dee haweenaydu haddii ay iyadu dhacdhac iyo gogoldhaaf dee baratana waa wax dee ninku uu ka qiiroodo oo aanu xamili karin ama aanu qaadan karin haddii iyada meel lagaga dhacana dee waa la mid oo wuu ka qiiroonaya marka ninkani aayar unbuu tartiib si fudud isma buu dhibine markay arrintii u caddaatay iyadiina wuxuu yidhuun innahu min kaydi kunna sidii wuxuu yahay shay iska caadi oon dhibaataba lahayn oo wixii dumar lagu yaqaanay yuusufna wuxuu ku yidhuun war arrinkan qariya oo ha sheegsheegin iyadiina wuxuu yidhuun dembidhaaf dalab oo ilaahay dembidhaaf weydiiso markaa ma mu'miniin bay ahaayeenoo ma alle subxaanahu watacaala ayuu u jeedaa mise dee aalihadoodii ilaahay sokadii ay caabudayeen marka waxaa muuqata dee dad mu'miniina inaanay ahayn laakiin iyagu aalihada ama waxay alla sokadii caabudaan dee waxay u yaqaanaan ilaah wax ka dhaafi kara sidaasuu leeyahay wastakfirii lidenbiki ninkan waxa weeyaan casiisu misra marka calaa kullin waxa muuqata uun qiiradiisu inay ahayd mid daciifa oo liidata waayo ruuxa haddaanu qiiro lahayn dee wuxuu iska noqonayaa qofaan xumaha iyo samuhu ay isugu mid yihiin oo dembiga aan ka damqanayn aayaddan ina kaydakunna cadiim saaxibu tafsiir wajhi nahaar wuxuu odhanayaa inna kaydakunna cadiimun horta hadalkan min baabi alxikaaya weeyi oo hadalkiisii baa laga xikaayoonayaa uu yidhi inna kaydakunna cadiimun ilaahayse waa u iqraariyo waa u sugay oo lama odhan kaydkooguma weyne ee waa loo sugo sidaasaa loo daayey taa macnaheeduna waxa weeyi waa xaq oo waa dhab anna kaydakunna cadiim in dhagarta dumarku ay weyn tahay oo aanay fududayn markaa saaxibu wajhi nahaar wuxuu ku sababaynaya oo odhanayaa liannahunna yaklibna arijaal waayo ragga raga ee arrimahooda ugu adag dumar uunbaa ka qaalib noqda marka fitanta iyo wax lamida ay tahay oo rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam taa waa tilmaamay oo waxau idhi ninka ragga ugu adag ruux dumara uunbaa doorin oo ra'yigiisa bedeli maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubbi arajuli alxaasim min ixdaa kunna sidaa darteed baa culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen khawfii min annisaa'i akharu min khawfii min ashaytaan lianna allaha qaala fii kaydi shaytaan inna kayda shaytaani kaana daciifa haweenkana waxaa la yidhi inna kaydakunna cadiimun culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen cabsida aanu dumarka fitnadooda ka baqanayno ayaaba ka badan baqahaanu ka qabno shaytaan waayo shaydaanka dhagartiisa waxaa la yidhi inna kayda shaytaani kaana daciifan ninka shaydaan la yidhi dhagartiisu way taag daran tahay digriga iyo xusuusta ilaahay baaba ka adagoo waa kaa marka la aadaamo isagoo waxa weeyaan neef iyo dhuusiyo wax lamida isku sii daynaya waa ka cararaya cagaha wax ka dayada shaydaanku sida xadiidka nebigu inoo tilmaamay sala allahu calayhi wasalam adigu mar alla markaad ilaahay xasuusatana wuu gabbanayaa wuu kaa dhuumanayaa oo waa waswaasulkhannaas markaad mooganaatid qaflo gashana wuu kugu soo noqonayaa laakiin isaga ilaahood xasuusataa ka adagba laakiin haweenkii waxaa la yidhi inna kaydakunna cadiimun dhagartiinnu waa mid weyn waana xaqiiqo jirto oo dee fitnada dumarku way daran tahay ragguna way u taag daran yihiin oo way u daciifsan yihiin oo dumarka dhagartooda way u nugul yihiin saa darteed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii xadiis saxiixa ku yidhi maa taraktu bacdii fitnatan adara cala alrijaali min annisaa dabaday kagamaan tegin fitno ragga kaga dhibaato badan ta dumarka yacnii fitno ragga kaga dhibaato badan oon ka tegay ma jirto dabaday fitnada dumarka xaggooda kaga imanaysa xadiidkii kale nebigu dawaakiilaha fataqu dunya wataqu nisaa war hooye adduunye iyo fitnadeeda iska jira haweenna iska ilaaliya dhibkooda waayo fa ina fitnata bani israa'iila kaanat fi nnisaa waayo fitantii reer bani israa'iil haweenkay ka bilaabantay ee fitanka dumarka iska jiroo iska ilaaliya maantana weliba gaar ahaan da'yarta muslimiinta iyo dhallinyartu aad bay waajib ugu tahay inay haweenka iyo fitankooda ka fogaadaan waayo yacnii wadahadalka haweenka lala sheekaysanayo lala khalwoonayo lala gaar noqonayo waxyaabahaasoo dhan waxay qofka u keenaysaa fitan hadhow laga yaabo inuu ka dabaalan kari waayo oo badweyntaa fitanka hadday liqdo waxaa suurtowda inuu kasoo bixi kari waayo mawjadaheega iyo badaheega markaa marka hore ka digtoono oo ha ku fidnoobin wa qaala waxay yidhaahdeen niswatun haween oo filmadiinati magaaladii masar dhexdeeda ku sugnaa waxay yidhaahdeen imra'atulcasiizi ninkii wasiirka ama madaxdaa haweenaydiisii uu qabay turaawidu waxay damcasaa oy doonaysaa fataahaa addoonkeedii waa yuusufa can nafsihi naftiisay ka doonaysaa oo xumaan inuu ku sameeyay rabtaa qad shaqafahaa wuu qalbi jeexay haweenayda addoonkaasi xubban jacayl ahaan oo waxaa la yidhaha shaqaafka waa khilaafulqalbi waa xuub yar oo qalbiga ama wadnaha ku dahaadhan oo wixii dhaafaa wadnaha ama qalbiga toos uu taabanayo o u gaadhayo marka qad shaqafaha macnaheedu waxa weeyaan jacaylkeedu intuu xuubkaa wadnaha ka gudbay ayuu qalbiga taabto uu gaadhay weeyaan macnuhu wa qaala waxay yidhahdeen niswatun haween oo filmadiinati magaalada ku sugnaa imra'atulcasiizi ninkan madaxdaa haweenaydiisu turaawidu way doonaysaa oo fataahaa addoonkeedii bay ka doonaysaa can nafsihi naftiisa oo ay xumaan ka doonto ay ka damacday qad shaqafahaa alla ilaahay wuu qalbi jeexay xubban jacayl ahaan oo jacaylkiisaa qalbigeeda jeexay oo gaadhay innaa anagubay yidhaahdeen la naraaha waxaan u aragnaa haweenaydan fii dalaalin baadi dhexdeed mid ku sugan baadidoo mubiinin ay bayiinin cad uma jeedaan baadida tii hanuunka iyo toosnaanta ka soo horjeedee waxay u jeedaan la fii khata'in bayin yacni waa haweeney aan garanaynba mansibka iyo maqaamkeeda waa haweeney aan garanayn maqaamka ama meesha ay taagan tahay haweenayda casiisu misra boqorka waddankaba haysta ku-xigeenkiisiiyo wasiirulmaaliya uu qabo maxaa addoon yaroo iyada u adeegaysa dib ugu soo celiyey saas iyagu u jeedaan marka waxay yidhahdeen waxaan u aragnaa fii dalaalin mubiin baadi cad inay ku sugan tahay ay khata'in bayin waa qof gafsan oo sidii saxda ahayd seegan waayo dee addoon inay dib ugu soo noqoto may ahayn bay leeyihin haweenku falamaa samicat markay maqashay haweenaydii bimakrihinna shirqoolkoodii iyo xantoodii markay maqashay iyo inay ceebaynayaan ayaa arsalad ay u fariin dirtay ilayhinna iyaga haweenkii oo ay tidhi ii kaalaya cunto iyo meel la fadhiistay iyo qalabna waa u diyaarsatay wa actadad waxaanay u diyaargaraysay lahunna iyaga mutaka'a meel lagu tiirsay meel lagu tiirsado oo lagu dangiigsado ayay u diyaargaraysay markay wax cunayaan wa aatad waxaanay siisay kulla waaxidatin mid walba oo haweenkii oo minhunna haweenkii ka mida waxay siisay sikiinan middi af badan bay siisay oy gacanta ka gelisay wa qaalad waxaanay ku tidhi cuntadii iyo midiyihiiba markay soo hordhigtay iyo mid walba meeshay ku tiirsan jirtay yacni meeshii ay ku tiirsanaysay ama ay ku dangiigsanaysay markay u diyaarisay ayaa wa qaalad waxay tidhi ukhruj soo bax yuusufow calayhinna haweenkan korkooda ku soo bax isna dee xaaladaa xaaladii addoonnimuu ku jiraa oo ma diidi karo waa amar baa la siinaya marka waxay ku tidhi ukhruj soo bax yuusufow calayhinna korkooda ku soo bax haweenkan falamaa ra'aynahu markay yuusuf arkeen haweenkii akbarnahu way weynaysteen wax weyn buu ayay u arkeen waqatacna waanay jarjareen aydiyahunna gacmahoodii midiyahay ku googooyeen warna iskuma hayaan maskaxdii ammaankiiba waxa ka qaaday quruxdii yuusuf oo siday indhihii ula raacayeen gacmahoodii baabay jarjareen wa qulna waxaanay yidhaahdeen xaasha waxa nasahan oo ceeblaawo a lilaahi alle oo xumaan iyo shar oo dhan ka hufane maa haadaa kani maba aha nin bashara qof bani aadama kani aadami ma aha in haadaa ay maa haadaa kani ma ahanin ilaa malakun malag mooyaane malaggaasoo kariimun weliba wanaagsan oo karaamo badan weliba malag caadiya maahee malag karaamaysan oo karaamooyin kale la socdaan mooyaane wax kalaba ma ahaanin qaalad waxay tidhi markaa haweenaydii ay hore u canaanteen ay u ceebeeyeen fadaalikunna kiinnaa aad arkaysaanee sidaa idiin galay alladii waa kii lumtunnanii aad igu canaanateen fiihi ay fii xubbihi jacaylkiisa kaa aad arkaysaanee daqiiqada aad u dulqaadan weydeen aragtidiisa waa kaad jacaylkiisa igu canaananayseen walaqad raawadtuhu way badheedha iminka marka walaqad raawadtuhu wallaahi laqad raawadtuhu anaa damcay oo doonay yuusuf can nafsihi naftiisaan ka damcay oon ka doonay fastacsama waanu dhowrsoonaaday oo waa i diiday wala in lam yafcal haddii aanu samaynin maa shayga aamuruhu aan amrayana layusjananna wallee in la xidhi oo la xidhi walayakuunan waxaanu ahaan doonaa min asaakhiriina kuwa dullaysan ee hoos yacni waxa weeye la dulleeyey ayaanu ka mid noqon doonaa haweenaydii dee waa makri dumare way ka aarsatay haweenkii caayayey ahmada caayidaynayey markaa intay casuumad u diyaarisay iyo halkay fadhiisan lahaayeen iyo mid walba midi bal waxay isku keentay eh ayaa waxa weeyaan markii wax walba ay u diyaargaroobeen cuntadii inay cunaan ayay tihi yuusuf oo ku soo bax yuusufna nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam siduu tilmaamay quruxda kala barhkeed baa la siiyey qurux oo dhanba oo rasuulku waxa wuri ucطiya shatru lxusni xadiidka saxiixuljaamica ku sugan ee anas uu warinayo wuxuu yidhi ucطiya yuusufa shatra alxusni waxa yuusuf la siiyey quruxda kala barhkeed ayaa la siiyey yuusuf marka yuusuf nin dee qurux ilaahay u dhammeeyey oo dadka ka tilmaaman buu ahaa waxay culimmadu sheegaan ayaydii saara oo zawjadii nebi ibraahima ibraahim oo awowgiisa labaadah xaaskiisii saara oo yuusufna dee ayay u noqonaysay ayaa iyaduna qurux aan caadi ahayn ku tilmaanayd oo dadka ay kaga duwanayd baa layidhi marka halka uu ka hidaraacay ama quruxda uu ka sitay halkaasi ahayd bay culimmada qaarkood tilmaamaan waayo ayay bay ugu toosnaanaysaa marka calaa kullin wuxuu ahaa yuusuf dee ninka quruxdaa la siiyey marka mar alle markii ay wax walba u diyaarisay tidhi ku soo bax mar alla markii uu sidaa ugu soo baxay ayay indhaha la raaceen dee maskaxdoodiiyo miyirkoodiiba waa tegey gacmahoodiina way googoynayaanoo dhiiggiiba ka qubanaya waxa weeyaan warna iskuma hayaan dee iyadu waa intay doonaysee waxay tidhi waxaad igu canaanateeneed igu ceebayseen waa kaa waanay badheedhe markaa aniga weeyaan qofka jeclaadeed igu ceebaynayseen hadduu samayn waayana waa la xidhiyo gooddi bay halkii u martay marka maa haadaa basharan in haadaa ilaa malakun kariimun wax alla wixii qurux iyo wanaag leh dadku waxay u nisbeeyaan war wuxuu qurux badan ama malaa'ig baa wax alla wixii foolxunna maxaa loo nisbeeyaa shaydaan marka waa sidii oo kale oo waxay yidhaahdeen waxani bani aadamba maahee waa malag quruxdiisii markay la yaabeen qaala waxau yidhi markaa yuusuf rabbiyaa rabbi rabbigayow assijnu jeelka iyo xabsiga ayaa axabbu loo kalgacayl badan yahay ilaya aniga xaggayga oo mimaa kii looga kalgacayl badan yahay yadcuunanii ay iigu yeedhayaan ilayhi isaga oo zinada ah wuxuu yidhi rabbigayow zinaday iigu baaqayaan jeel iyo xabsi inaan galaan ka jecelahay wa ilaa tasrif haddaanad iga leexinna cannii aniga kaydahunna shirqoolkooda asbu waanu iilani ilayhinna iyaga xaggooda oo wa akun waxaan ahaani min aljaahiliina wax magaratada mid ka midaan ahaan doonaa fastajaaba dabeed waa aqbalay lahu yuusuf rabbuhu rabbigii waa ka aqbalay ducadii iyo baryadii oo fa sarafa waa ka duway canhu isaga xaggiisa kaydahunna haweenka shirqoolkoodii ilaahay waa ka leexiyey waayo innahu ilaahay huwa ilaahay assamiicu waa ka maqalka badan alcaliimi oo ogaalka badan yuusuf marka uu leeyahay wa ilaa tasrif cannii kaydahunna asbu ilayhinna maaha quusu naftiisa ka quusto uu leeyahay dee waan ku dhacayaa xumaanta laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen hadalkaasi waa min baabi atadaruci waadducaa waa isdhuldhig iyo baryo iyo duco ilaahay u weydiisanayo inay duco tahayna oo wa in laa tasrif cannii kaydahunna asbu ilayhinna ay ka dhigan tahay allaahuma asrif cannii kaydahun allow iga du oo iga badbaadi macnaheedu macno duca inuu yahay waxa u daliila dee waxa loogu jawaabo layidhi fastajaaba lahu rabbuh ijaabadana dee ducaa ka horaysa marka hadalkan horaa macno duca ah ee quus ma aha marka ilaahay waa aqbalay kaydkoodiina waa ka duway waxaa kaloo aayadda ka cad annahu laa yacsi illaaha ilaa jaahilun ilaahay ma caasiyo qof jaahil oo cadamada iyo qadarka ilaahay ka jaahil noqday mooye ruux kale kuma dhiirada inuu ku dhaco macsiyada oo sawta laga yaabo qofku isagoo caalima inuu dembaabi karo waa run laakiin culimmadu waxay yidhahdeen xaaladda uu dembiga ku dheehan yahe uu dembaabayo faqad jahil markaasi waa xaalad khafladeed iyo mooganaani kusoo dariday oo hadduu markaa maskaxdiisa ay ku soo xaadirsan tahay cadamada iyo cabsida alleh kumaba dhiiradeen dee inuu ku dhaco marka isagoo caalima haddana marka uu dembaabayo waa jaahil laakiin cilmigii iyo cabsidii waxay usoo noqonaysaa haddana marka uu intuu ka damqaduu dareemo dee toobadkeena uu ka soo noqdo waxaa kaloo culimmadu yidhaahdeen yuusuf laba musiibaa loo soo bandhigay oo ima sijnu wa ima zina ama inuu jeel galo ama zinada ay doonaysa uu ka aqbalo waxa fiicnayd bay yidhaahdeen culimmadu labada musiibaba ilaahay inuu ka magan galo faaxishada iyo jeelkaba oo midna aanu tamaniyin ama aanu doonin ama aanu odhan taasaa ii fudud waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi fa idaa laqiitum fasbiruu was'aluu laha alcaafiya cadowga la kulankiisa weligiin ha jeclaysanin oo ha tamaniyiina laakiin kolkaad la kulantaanee ismudataan dee adkaystoo rag noqda ilaahayna caafiyo weydiista oo inaan lagu imtixaamin oo dhib oo dhan alla kaa dhowro ilan war uma haysid hadday dhibaata kugu dhacdo si aad samayn inaad sabri iyo inaad dee kabahaaga ka carari weriskuma haysidoo qofna dee damaanad ma haysto markaa marka hore ilaahay waxaad weydiisataa alcaafiya badbaado laakiin haddii lagu imtixaamo adkaysa markaa marka waxay yidhahdeen waxaa habboonayd inuu yidhaa ilaahow labadaba iga badbaadi jeelka iyo sinadoodaba laakiin muu samayn sidaase wuu kala doortay labadii musiibo oo jeelkiibuu doortay oo waa kaa yidhi rabbi sijnu axabbu ilaya mima yadcuunanii ilayh sidii uu doonay baana loo yeelay oo jeelkii wuu galay faaxishadii iyo kaydkoogiina ilaahay waa ka badbaadiyey alla waxau idhi uma badaa dabeed waxa u muuqday lahum iyaga waa ayo waa casiisu misra iyo dee la taliyayaashiisii ninkii madaxda ka ahaa masar iyo dadkii la talinayay waxa u muuqday min bacdi maa ra'awu laayaati calaamadihii caddaynayay yuusuf inuu beri yahay oo aanu dembigaa gelin markay arkeen dabadeed isagoo baraa'adiisii ay caddaatay haddana waxa u muuqatay layasjununna inay xidhaan oo xidhaan oo maxay u xidhayaan waa si hadalku u go'o oo hadalkiibaa faafay oo magaaladii waxa gashay dee haweenaydii uu ninkan madaxdii qabay ayaa addoonkeedii dib ugu soo noqotay markaasi ay u dambabasaan oo xumaanta yuusuf u marmariyaan oo dadka ay u moodsiiyaan dhibaatada inuu isagu sameeyo ka wax damcay isaga uu ahaa ay yidhaahdeen jeelka ha la dhigo si isaga loo tuhmo marka uma badaa faacilka badaa culimmadu way isku khilaafeen oo qaar baa yidhi layasjununna jumladaa dambe ha looga dhiga faacil oo waxa muuqday waa inay xidhayaan uma badaa lahum dabeed waxa u muuqday min bacdi maa ra'awul aayaati calaamadihii caddaynayay inuu beri yahay markay arkeen dabadeed layasjununnahu baa u muuqatay inay xidhaan laakiin waxaa ka fiican jumladani faacil noqon maysee waxa ka wanaagsan in la soo qadaro sida ay jamalka iyo jalaaleynkuba ay soo qadarayaan oo jalaaleynku waxau odhanayaa uma badaa lahum dabeed waxa u muuqatay an yasjunuuhu inay xidhaan ayuu soo qadarayaa jamalkuna taasunbuu mastarkeedii keenayaa oo wuxuu odhanayaa uma badaa lahum sijnuhu yuusuf xadhiggiisa iyo xabsigiisa u muuqday sidaasaana fiican marka layasjununnahu waxay noqonaysaa uun waxay go'aansadeenay ra'yi ahaan u guddoonsadeen inay ku goodiyayaan uy leeyihiin wallee jeelkaanu dhigi macnuhu markaa wuxuu noqonayaa uma badaa dabeed waxa u muuqday lahum iyaga ninkii madaxda ayee haweenaydan qabay iyo la taliyayaashiisii waxa u muuqday min bacdi maa ra'awul aayaati calaamadihii caddaynayay yuusuf inuu beri yahay markay arkeen dabadeed waxa u muuqday ay sijnuhu inay yuusuf xidhaan qaa'iliina usoo qadar markaa jamalkuba sida uu soo qadarayo waxay sidaasi u muuqatay qaa'iliina xaal ay leeyihiin layasjununnahu wallee inay xidhi oo ay xidhi yuusuf xataa xiinin ilaa wakhti macnaha ilaa inta hadalku ka go'ayo ee xumaantan faaftay ay ka qarsoomaysee dadku iloobayaan taasay waxa taasaa u muuqatay kuna dhaarteen wa dakhala waxaa galay macahu maca yuusufa yuusuf la jirkiisa waxaa la galay assijna jeelkii fatayaani laba addoon baa la galay oo boqorku u lahaa labada addoon boqorka ninkan wasiirka ah ka sarreeya ayay adeegayaashiisa u ahaayeen oo midna uu sharaabka u dhigdhigi jiray cabitaanka midna cuntada marka labada addoon ee boqorku lahaa ayaa jeelkii yuusuf la galay qaala waxau idhi markaa axaduhumaa labadii addoon midkood waa kii boqorka cabbitaanka u dhigdhigi jiray waxau idhi innii anigu araanii waxaan is arkaa oon isugu riyooday acsiru anigoo miiraya khamraa khamre anigoo miiraya ayaan is arkay ay filmanaami macnaha manaamka waxaan isku arkay oon ku riyooday khamro anigoo miiraya wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi waa kii cuntada u dhigdhigi jiray boqorka eh innii aniguna araanii waxaan isku arkaa oo macnaha aan ku riyooday manaamka axmilu anigoo sida ayaan is arkaa manaamka fowqa ra'sii madaxayga korkiisa anoo ku sidaan isku arkay khubsa kimis kimistaasoo ta'kulu ay cunaysa adtayru shimbiruhu amahaaddu ay cunayaan minhu kimistaa xaggeeda ay wax ka cunayaan kii kalena wuxuu yidhi waxaan ku riyooday anoo madaxa korkiisa kimis ama roodhi iyo wax lamida ku sido oo haadda waxa duula iyo shimbiruhu ay ka cunayaan waxay yidhaahdeen markaa labadoodiiba nabi'na yuusufow nooga warran bita'wiilihi riyadan fasiraaddeeda nooga warran innaa anagu naraaka waxaanu kuu aragnaa min almuxsiniina kuwa samafalayaashee wanaagga sameeya inaad ka mid tahaye acsiru khamran waxaa la yidhi cinabkiiyo waxyaabaha la midkii marka casiir laga tuujiyo dee marka la khamiiriyo ee meel la dhigo ayaa ma'aalkiisa dambe khamre isku rogaa laakiin markan la miiraya dee khamre maaha waa sharaab caadi oo dee la cabbi karo marka waxaa la yidhi waxaa laga cabiray biictibaari maa sayauulu ilayhi waxa uu noqon doono khamre ah ilan casiirkii marka la tuujiyo ee waxyaabahay ku darayaan lagu daro ee la khamiiriyo ee uu doorsoomo ee uu maandooriyo noqdaa khamre la odhan karaa laakiin casiirkan fareeshkee laga miirayo zaytuunka ama waxa weeyaan cinabka dee markaa la miirayo waa sharaab caadiya khamre ma ah marka waa wuxuu noqon doono shaygana waa laga cabiri karaa biictibaari maa kaana calayhi ama biictibaari maa yakuunu calayh qaala waxau yidhi markaa yuusuf laa yaatiikumaa idiin iman maayo طacaamun cunto cuntadaasoo tursaqaanihi laydinku arsaaqayaa manaamka idinku iman maysoo ku riyoon maysaan ilaa hadday idiin timaaddo se naba'tukumaa waan idinka warramayaa bita'wiilihi fasiraaddiisa waan idinka warramayaa qabla an yaatiyakumaa intaanu idinba iman ka hor ay filyaqdati yacnii soo jeedka idinkoo soo jeedaan idinka warrami intaanu idinba iman cunto laydin siinayaa idinkuma timaaddo manaamkoo kuma riyootaan ilaa haddaad ku riyootaanse idinkoo soo jeeda oo ii hor fadhiya ayaa waxay tahay iyo fasiriddeeda aan idiin faahfaahin doonaa daalikumaa kiina aan idiin sheegay oo waxaad ku riyootaan inaan idiin fasiro ama wax maqan aan idinka warrama ihi mimaa kii buu ka mid yahay callamanii uu baray rabbi rabbigay mimaada waxay tilmaamaysaa dee culum badan ba alla uu baray waxayse tani ka mid tahay culumta rabbi uu baray waxau idhi innii anigu taragtu waxaan ka tegay millata qowmin qolo diintoodaan isaga tegay qoladaasoo laa yu'minuuna aan rumaynayn billaahi alleh oo wahum iyagoo bilaakhirati aakhirana hum iyagu kaafiruuna kuwa ka gaaloobay ah qoom aakhire ka gaaloobay oo alla aan rumayn ayaan diintooda isaga tegey halkan culimmadu waxay yidhaahdeen waa macruuf oo ambiyadu yacnii iyadoon laba soo dirin oon loo waxyoon ka hor ilaahay wuxuu ka dhowraa qurunka iyo gaalnimada qoomkoodu ay walaaqanayaan inay la galaan ambiyada rabbi waa ka dhowray oo waa macsuumiin oo nebi qoomkiisu jaahiliyaday ku jireen la soo maray kuma jira ambiyada rabbi baa ka dhowray waayo ruuxa ilaahay ugu talagalay inuu nebi noqon doono suurtagal maaha foolxumada iyo waxay qasanayaan inuu la walaaqdo oo hadhow dee rumaysanba maayaan indhahoodana waa ka dhacaya markaa maadaama aanu gaalnimada qoomkiisan ama dadkan aanu la socon oo aanu waxaan gaalnimo gelin muxuu leeyahay waan ka tegey ilan waan ka tegey waxaa la yidhaha wax markii hore la samaynaye culimmadu waxay yidhahdeen tarkigan waa bimacna alijtinaabi waaljahdi waa fogaansho iyo diidis oo macnaheedu waxa weeye waan diido waan isaga durkay ee horaan u haysto imminkaan ka tegay macnaheedu ma aha marka waa bimacna alijtinaab waaljahdi waayo millata ibraahim awowgii ibraahim miladiisii toosnayd ee towxiidka ayuu ku toosnaa oo weligii shirki iyo gaalnimo ma gelin sidaa darteed haddaad eegto futuuxaatulilaahiyaha sulaymaan aljamal wuxuu odhanayaa innii taraktuda marka uu fasirayo adtarku cibaaratun can cadami atalabusi bishayin min awali alamri wa cadamu aliltifaati ilayhi bilkuliya wuxuu idhi tarkigan waxaa laga cabirayaa oo looga jeedaa markii ugu horraysayba shayga inaan lagu dheehmin oon la samayn oon lagu dhaqmin iyo inaan haba yaraatee xaggiisaba la daymoon oon la eegin oo innii taraktu waa weligayba ma samaynoo xaggoodaba ma jalleecin ayaa macnaheedu noqonaysaa buu odhanaya sulaymaan aljamal waxa uu ihi markaa innii taraktu waan ka tegay bimacnaa waan ka fogaado waan isaga durkay millata qowmin qolo milladoodaan ka durkay kuwaasoo laa yu'minuuna aan rumaynayn billaahi alle oo wahum iyagu bilaakhirati aakhira hum iyagu kaafiruuna ka gaaloobay kuwaas ayaan milladoodiiyo diintooda isaga durkay watabactu waxaanan raacay millata aabbaa'i aabbayaashaydii hore diintoodii towxiidkee toosnayd baan raacay aabbayaashaydii ibraahiima ibraahiim ahaa iyo wa isxaaqa isxaaq ahaa iyo wa yacquuba yacquub ahaa waa aabbihii yacquub iyo awowgiisii koobaadee isxaaq iyo awowgiisii labaadee ibraahiim ayuu aabbayaashii ku tilmaamay waayo awowyadaadu haba kala sarreeyaan oo ha bataane aabbayaashaabay wada yihiin oo dee iyagaad ka tafiirantao isirkaagu ka soo jeedaa waxa uu yidhi maa kaana lanaa noomay ahaanin annaka yacnii annaka iyo aabbayaashayo mid noo cunantoo suurtagal ah noo aba ma aha an nushrika inaanu la wadaajinno billaahi ilaahay min shayin wax yacnii inaanu shay la wadaajinno cibaadada alleh mid naga suurto gasha oo noo qalanta annaka iyo aabbayaasheedii hore ma aha waa mustaxiil maa kaana waxaa la yidhaha waxa mustaxiilkee maa yembaqii ama maa saxa wala staqaama waxaan suurtagalka ahayn inuu dhaco waxa uu ihi daalika towxiidkaa aan soo tilmaamay min fadlillaahi ilaahay deeqdiisa weeye calaynaa korka yaga uu ku galladaystay wa cala annaasi dadka korkoodaba walaakina akthara annaasi ha yeeshee dadka badankoodu laa yashkuruuna ilaahay ma mahadinayaan oo way ka gaaloobayaan oo ka garaabi maayaan nicmaduu rabbi u galay waxa uu ihi yaa saaxiibayi sijni waxaa lagu yaqaanaa daaciga naajixee dacwadiisa ku guulaystay inuu fursaddii soo martaba ka faa'iidaysto oo aanu iska dayicin marka yuusuf waxaa soo martay fursad dacwadeedo dee nimankaa jeelka ku jiray inuu towxiidka ugu baaqo tii buu ka faa'iidaysanayaa waana arrinta ku habboon ruux kastoo daaciya furaska ku soo maraya hadday jeel tahay hadday dhakhtar tahay hadday safar tahay meel walba halkaad kelmadda towxiidka ka jeedin kartaba waa inaad ka faa'iidaysato waxa uu yihi markaa yuusuf yaa saaxiibayi sijni xabsiga labadiisii saaxiib ee ku saaxiibka ahaayow a arbaabun ma rabbiyaal rabbiyadaasoo mutafariquuna kala tagsan ayaa khayrun khayr badan amillaahu mise allaah allihii alwaaxidu ee kelida ahaa allihii alqahaaru makhluuqaadkiisa maamulayay isagu muquuninayay ee wuxuu doono marsiinayey maa tacbuduuna ma caabudasaan buu yidhi min duunihi alla sokadii yacnii idinka iyo qoomkiinuba yacnii jamac buu hadalkii ka dhigay oo maa tacbuduuna ma caabudasaan buu yidhi min duunihi alla sokadii ilaa asmaa'an magacaan mooyaane magacaantaasoo samaytumuuhaa aad idinku ku magacowdeen antum idinka iyo wa aabbaa'ukum aabbayaashiin yacnii ma caabudaysaan magacaan mujarada oo idinku asnaamta a u bixiseen oo ku magacowdeen mooyaane idinkiiyo aabbayaashiin magacaantaasoo maa anzala allaahu alla aanu ku soo dejinin bihaa ay bicibaadatiha cibaadadeeda min sultaanin wa xujo ah marka wuxuu tilmaamayaa inay xataa waxaan yihiin asmaa bilaa musamo ah magac mujarad oo madhan oo meel yaalla oo xataa daato qiimalo oo la taaban karo oo dhib iyo dheefli aanay ka dambayn dee waxa weeyaan geedka ama dhagaxa halkaa yaalla waa magac mujarada oon manfac iyo madaro toona lahayn waxa uu ihi in ilxukmu ay malxukmu xukunku ma ahaanin ilaa lilaah alla mid u sugan mooye wax kale ma ahaan oo xukumka allunbaa iska leh amara wuxuu amray alleh anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye axad kale ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu amray inaydaan caabudin isaga oo keliya mooyaane axad kale oo cibaadada alle inaad u badhax tirtaan baa alla idin amray addoommadiiyow daalika kaas oo cibaadada alle in loo badhax tiro ah ay takhsiisu lcibaadati lilaahi waxdah in cibaadada alle loo gaar yeelo loo keliyeeyo addiinu waa diinkii alqayimu ee toosnaa walaakina akhara annaasi ha yeeshee dadka bedidoodu laa yaclamuuna garan maayaan arrintaas yaa saaxiibayi sijni xabsiga iyo jeelka labadiisii saaxiibee saaxiibka ku ahaayow amaa axadukumaa riyadii buu u fasirayaa riyaday hore u weydiiyeen fasirkeedii weeyaan halkani waxa uu ku yidhi amaa axadukumaa midkiin miyaa waa kii ku riyooday inuu khamro miiraye eh fayasqii waxa uu waraabinayaa rabbahu sayidkiisa maaligiisa leh khamraa khamro ayuu waraabinayaa taa macnaheedu waxa weeye adigu waad badbaadaysaa jeelkana waad ka baxaysaa boqorkaagii intaad ku noqoto ayaad sharaabkaad awalba u shubi jirtay ayaad waraabinaysaa ood u shushubaysaa waa kii hore wa amal aakharu ka kala miyaa fa yuslabu isaga waa la deldelayaa waana la dilayaa oo tiirkaa lagu xidhayaa fataakulu dabeed waxaa cunaysa adtayru haada ama shimbiraha ayaa min ra'sihi madaxiisa wax ka cunaysa ka kale ee ku riyooday kimisuu madaxa ku sito oo waxa weeyaan shimbiruhu ay ka cunayaan waxa uu yidhi isaga waa la deldelayaa waana la dili shimbirahaana madaxiisa cuni tiirkaa isagoo meyd oo ka laalaada qudiya waa la dhammeeyey oo waa la xukumay alamru arrinkii alladii amarkaasoo fiihi isaga tastaftiyaani aad i weydiinayseen waa la dhammeeyo waa la xukumay buu yidhi tama alamru waxaad i weydiinayseen waa ka ah wa qaala waxa uu ku yidhi yuusuf liladii kii danna u maleeyey danna uu maleeyey yuusuf annahu isagu naajin inuu badbaadayo oo minhumaa labadoodii ka mid a marka ama malihii caadiga ahaa baad ku daynaysaa ama yacni bimacna alcilmi labadaba waayo dannuhu waa dee addaada ayuu ka mid yaho malihiina waa lagu macnayn karaa cilmigii yaqiintana waa lagu macnayn karaa marka wa qaala waxa uu yuusuf ku yidhi liladii kii wuxuu ku yidhi danna u maleeyey huwa isagu ama yaqiinsaday annahu isagu naajin inuu badbaadayo oo minhumaa labadoodii ka mid ah kii maleeyey amaba yaqiinsaday isagu inuu badbaadayo yuusuf wuxuu ku yidhi udkurnii igu sheeg oo igu xus cinda rabbika sayidkaagii agtiisa igu xus wuxuu uga jeedaa boqorkii uu u shaqaynayey ilaan boqorku ninkii casiizu misra ee wasiirka ahaa yuusuf halkan kusoo xidhayba dee boqorku waa ninkii ka sarreeyey ku-xigeenka uu kani u ahaa marka waxau yidhi war markaad boqorkaagii ku noqoto i xus oo u sheeg in halkaa uu ku jiro nin dulmi iyo gardarro lagu xidhay waxa uu ku yidhi udkurnii igu sheeg cinda rabbika sayidkaagii agtiisa igu sheeg waa boqorkiiye markaad ku noqoto fa ansaahu ninkii markaa addoonkii waxa ilowsiiyey fa ansaahu kii markaa badbaadee baxay waxa ilowsiiyey fariintii yuusuf ashaytaanu shaytaankii dikra rabbihi maya ansaada mafcuulkeedu waa dikrada dambe ee waxbaa usoo qadarin macnuhuna waxa weeyaan fa ansaahu ninkii waxa ilowsiiyey ashaytaanu shayddaankiibaa ilowsiiyey dikra rabbih sayidkiisii inuu u sheego arrintii yuusuf yacnii inuu sayidkiisii ama boqorkii arrintii yuusuf u sheego shayddaan baa ilowsiiyo uma sheegin falabitha dabeed yuusuf waxa uu ku nagaaday fi sijni jeelkii waxa uu ku nagaaday bidca siniina sannado dhowr ah oo toddoba lagu tilmaamay ayuu jeelkii kusii nagaadoo kusii jiray wa qaala waxau ihi almeliku boqorkii innii anigu araa waxaan manaam ku arkaa oon ku riyooday sabca baqaraatin toddoba sacoo simaanin shilshilis toddobada sacee shilisoo yaakuluhunna ay cunayaan sabcun toddoba sacoo cijaafun weydah iyo wa sabca sumbulaatin iyo toddoba sabuul ama madax ayaan ku riyooday toddobadaa madax oo khudrin cagaaran toddobadaa magax yacni toddobadaa madax ee cagaaran ama doogada ah iyo wa ukhara wa sabca sumbulaatin ukhara iyo toddoba sabuul oo kale oo yaabisaatin iyagu qallalan oo kuwaa cagaaran cunaya ayaan ku riyooday ay ya'kulna alakhdar yaa ayuhal malow madaxyaweyntii ay aftuuni iiga jawaabo io caddeeya fii ru'yaaya riyadaydan aan arkay in kuntum haddaad ahaateen liru'yaa riyada tacburuuna kuga cabiraya oo fasiri karaya haddaad tihiin bal riyadan ii fasira qaaluu waxay yidhaahdeen adqaasu axlaamin waa riyooyin xunxun oo isku qasmay ama isku dhex darsamay oon la kala sooci karay marka waxaa la yidhaha luqada carabiga adqaas waa jamcu diqsin oo aslu diqsina maa jumica min akhlaaqi nabaat waxyaabaha dhulka ka soo baxa ee laysku ururiyo iyadoon la kala saarin qoriga iyo qodaxda iyo yacni waxa weeyaan xashiishka yacni qof habeen xaabaysanayoo kale waxa dhulka laga soo guree isku jira iyadoon la kala soocinba ayaa la yidhaahdaa diqsi jamceeduna adqaad yahay marka waxay uga jeedaan riyooyinkani waa riyooyin xunxunoo isku darsamay oo isku qasmay oon cidina kala sooci karay qaaluu waxay yidhaahdeen adqaasu axlaamin waa riyooyin xunxun oo isku darsamay oo isku qasan oon la kala sooci karin wamaa naxnu annaguna maanaan ahaanin bita'wiili alaxlaami riyooyinkaa xunxun ee isku darsamay yacnii fasiridooda bicaalimiina kuwa garanayoo cilmi ule ma nihin waa riyooyin isku qasan yacnii riyooyinka noocaasina fasiridooda kuwa garanaya anna kuma nihin bay yidhaahdeen markaa sumbulaad jamcu sumbul dee hadhuudhka iyo zaraca marka la beero madaxa uu bixiyo ee midhihii ay ku dul ururayaan ee hadhow midhaha dee laga guranayo ee laga goosanayo weeyaan sabuulka ama madaxu markaa riyadaasuu arkay toddoba sac oo shilis oo toddoba kaloo weydii ay cunayaan toddoba sabuuloo midho ka buuxaan oo cagaaran oo toddoba kaloo angegani ay cunayaan markaasuu yidhi bal riyadaa io fasira haddaa garanaysaan iyaguna waxay yidhahdeen garan mayno wa qaala waxau yihi alladii kii najaa nabadgalay oo minhumaa labadii jeelka ku jiray ka mid ah kii soo badbaaday wuxuu yidhi walxaal buu yidhi id dakara uu xasuustay bacda ummah wakhti dabadeed fariintii yuusuf ilan yuusuf farriin buu farayoo udkurnii cinda rabbika buu yidhi waa kiise iloobay riyadanaase xasuusisay markaasuu yidhi alla ilaah ninkii riyada yaqaanay haddaba adaa garanaya u tag wa qaala waxau yihi alladii kii najaa badbaadee nabadgalee jeelka ka baxay oo minhumaa labadii addoon ka mid ahaa walxaal buu yidhi id dakara uu xasuustay fariintii yuusuf iyo xaalkii yuusuf ee udkurnii cinda rabbika uu yidhi uu xasuustay ayaa waxauu yidhi bacda ummatin wakhti dabadeedna uu xasuustay ana anigu baa uu yidhi maquululqowlkii waa kan yacnii kii badbaaday ee wakhti dabadeed xasuustay fariintii yuusuf ayaa waxauu yidhi ana aniga ayaa unabi'ukum idinka warramaya bita'wiili riyadan fasiraaddeeda anaa idinka warramaya ee fa arsiluunii idira waa la diray markaa yuusuf uu markaa jeelkii ugu tegey hadalkii uu markaa ku bilaabay waxa uu ihi yuusufu ey yaa yuusufu yuusufow ayuha sidiiqu kaagan runbadanaha ahow ilayn horuu soo tijaabiye eh aftina nooga fatwo oo nooga jawaab ama noo caddee fii sabci baqaraatin toddoba sac oo simaanin shilshilis toddobada oo ya'kuluhunna ay cunayaan sabcun toddoba sac oo kaleo cijaafun weyd ah iyo wa sabci sumbulaatin waxaad noo caddaysaa toddoba sabuul ama madax oo khudrin cagaaran iyo wa ukhara wa sabci sumbulaatin ukhara iyo toddoba madax oo kale oo yaabisaatin iyagu qallalan bal nooga waran oo noo caddee riyada ah lacallii waxaan mudanahay arjicu inaanu noqdo ila annaasi dadkii aan u laabto lacallahum yaclamuuna likay yaclamuu si ay u ogaadaan riyadaa faahfaahinteediiyo fasirkeeda ama likay yaclamuu si ay u ogaadaan yuusufow mansiladaada iyo cilmigaaga oo halkaad ku jirta ay kaaga soo bixiyaan qaala waxa uu yuusuf yidhi tasracuuna waxaad beeranaysaan sabca siniina da'aban halkan sida jalaaliin kuba tilmaamayo waa waxa weeyaan khabariyatun lafdan wa inshaa'iyatun macnan oo waa jumlo khabariya oo inshaa'i looga jeeda bimacna alamri oo waad beeranaysaan macnaheedu waa beerta amar bay ka dhigantay marka waxa uu ku yidhi tasracuuna ay isracuu beerta sabca siniina toddoba sannadood wax beerta toddobadaa sannadood wax beerta da'aban si xidhiidhana waxu beerta oon kala go' lahayn waa toddoba sannadood oo barwaaqo ay yihiin buu leeyahy wax beerta famaa xasadtum wixii aad goosataan toddobadaa sannadood sanad walba waxaad beerataan wixii aad ka soo goosataan beeraha fadaruuhu kaga taga fii sumbulihi madaxiisa yacnii midhaha zaracu naaska ama madaxa ay ku yaallaan ay ku urursan yihiin ku daayo ha ka goosanina waxa uu jalaaleynku odhanayaa lianlaa yafsud si aanu u xumaanin oonu u kharaabinoo midhaha haddii sabuulka ama madaxay ku yaallaan laga soo jaro wixii la cuno mooyaane waxa kala dulin ama daaniya intuu galay xumaanayaan laakiin madaxiisa intuu ku yaallo waa dhowrsoonaanaya oo waa badbaadaya marka waxau ihi famaa xasadtum wixii aad goosateen fadaruuhu kaga taga fii sumbulihi madaxiisa u daayo oo kaga taga oo ha ka goynina yacnii beertii marka laga soo gooyo madaxyadii iyo sabuulkii midhuhu ku yaaleen ku daaya ilaa qaliilan wax yar mooyaane oo mimaa kii ka mida ta'kuluuna aada cunaysaan dee waxaad quudanaysaan eed u baahantihiin mooyaane waxa kale ha ku kaydsanaadeen madaxiisa iyo sabuulkiisa u daaya uma ya'tii dabeed waxaa iman doona min bacdi daalik toddobadaa sannadood ee wax beerateen ee barwaaqada a dabadood waxa soo daba mari doona sabcun toddoba toddobadaasoo shidaadun ad adag oo abaara toddobadaa abaarta ahoo ya'kulna cuni doona maa qadamtum waxaad u hormarsateen lahunna iyaga oo toddobadii barwaaqada ahaa waxaad beerateen cuni doona ilan waa kaydka idiin yaalleed meel sii dhigateene ilaa qaliilan in yar mooyaanoo mimaa kii ka mida tuxsinuuna aad kaydsanaysaan oo wax yaroo waxaad dee shinni ahaan hadhow inaad dee beerta ku beertaan waxaad meelaha ugu kaydsataan mooyaane oo shinni ahaan iyo siidh ahaan aad meel u dhigataan mooyaane yacnii wixii kale aad dhigateen oo dhan toddobadaa abaarta aad cuni doontaan suma yaatii dabeed waxaa iman doona min bacdi daalik afar iyo tobankaa sannadood dabadood ilan waa toddoba barwaaqa iyo toddoba abaaroo ka dambaysa waa afar iyo toban sano suma yaatii dabeed waxaa iman doona min bacdi daalik sannadaha afar iyo tobankee lasoo sheegay dabadood waxaa iman doona caamun sanad sanadkoo fiihi dhexdiisa yuqaasu nnaasu dadka loo roobayn doono oo wa fiihi dhexdiisa yacsiruuna dadku midhahooda ay miiranayaan oo dee cinabka iyo waxyaabaha la midka ah ay ka tuujisanayaan oo casiirka iyo cabitaanka ay ka miiranayaan oo macnaha barwaaqa ah yuusuf calayhi salaam wuxuu ku fasiray toddobadii sacee weyda ahaa ee waxaan ujeedaa horta toddobadii sacee siyacni shishlaa waxa uu ku fasiray toddoba sannadood oo barwaaqo ah toddobadii weyda ahaana toddoba sannadood oo abaar darani ay dhici doonto ayuu ku fasiray wuxuu u dejiyey markaa qorsho shan iyo toban sannadood ah waa qorsho dhaqaalahoodii iyo noloshooda ay ku maaraynayaan ilan dadku hadday noqdaan un kolba sanadkaa ay joogaan un kuwo la caqli iyo dareen ah dee way baaba'ayaan oo baaqi noqon maayaan marka wuxuu u qorsheeyey bal horta afar iyo tobankaa sannadood siday noloshooda u maarayn lahaayeen oo wuxuu yidhi toddobada sannadood ee barwaaqada ah waxbeerta sanad walba oo waxaad ku dadaashaan waxbeerashada wax alla waxaa aad beeranaysaan wixii ka soo go-ana ma waxaad idinku cunaysaan mise wixii kale waxa kale kaydsada oo weliba hadhuudhka iyo midhuhu sabuulka iyo madaxa ay ku yaallaan u daaya si aanay xumaan ilaan wakhti dheer inay jiraan oo lagu intifaacaa la doonayaa wuxuu yidhi toddobadaa sannadood markay sidaa ku dhammaato ee barwaaqada ah ee aad wax beeranaysaan ee wixii idiin soo go-ana waxaad cunaysaan mooye waxa kale aad meel dhiganaysaan waxaa ka dambayn doona toddoba abaar adag oo aad iyo aad u culculus toddobadaa abaarta ah waxaad cuni doontaan oo noloshiinna aa ku badbaadin doontaan toddobadii hore waxaad dhigateen ayaa cuni doontaan marka waxa uu yidhi sabcun shidaadun ya'kulna waxaa la yidhaha waa min isnaadi lficli ligayri man huwa lah ficilkii oo loo tiiriye ciddii samaynaysa cid aan ahayn waxaana looga jeedaa asxaabu sabci siniin oo dadkii ah yacnii sanadadii baa laga dhigay way cunayaan sanadaduna wax ma cunayaane dadka dhexdooda ku sugan baa wax cunaya markaa sabcun shidaadun ya'kulna toddoba daran oo adagoo abaaroo cunaya waxaa looga jeedaa dadkoodii baa cunaya marka wuxuu tilmaamay toddobadaa abaarta ah waxay ku badbaadayaan toddobadii hore waxay dhigteen waxa ka dambayn doona sanadka shan iyo tobnaadna wuxuu noqon doonaa isna sanad barwaaqo oo laydiin roobaynayo oo casiirkiiyo midhaha aad miiranaysaan oo barwaaqo iyo ladnaan lagu jiro ayuu noqon doonaa halkaa waxaa laga qaadanayaa dee dadku inay qorsho dheer yeeshaan iminka innaka waxaa laga yaabaa laba waqti oo isku xiga unbaa marna daadka ina qaadaya marna booyadaha la dhaaminaya waxaanay ahayd dee in dadku ay qorsho yeeshaanoo yacni dadka dhaqaalayahanka iyo waxaan ku idhaahdaa maaliyadda iyo waxyaabaha dadka aqoonta u leh waxaa idin laga howlgalo sidaa yuusuf oo kale marka barwaaqada ee waxa weeyaan beeruhuna ay baxayaan biyaha badanna ay badda gelayaan ee ay qulqulayaan in qorsho dheer la dejiyo ah abaarta iman doonta ilaan mar walba way nagu soo noqnoqotaaye wixii lagaga badbaadi lahaa ee la kaydsan lahaa ee la dhigan lahaa oo biyaha meelo lagu kaydiyo oo beeraha iyo cuntada dee waxbeerashadiiba innaku waynu ka tagnay iminka soo maha wax laynoo keena mooyaane kuwa waxbeertaba ma nihin baan iminka umalayn de wax yar mooyaane marka waana waxyaabaha dee ummaddu ay ku baaba'ayso waxaa xikamka carabiga ah ka mid ah man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu ninaan wuxuu afka gelinaya haysan quudkiisa qaraarkiisa iyo taladiisana ma hayo ninka dee qamadiga kuu soo diraya maraykankaaga soo diraya kaasunbaa kuu yeedhinaya waxaad samaynayso waayo kol haddaanad quudkaagiiba hayn qaraarkaagiina ma haysan markaa yuusuf calayhi salaam qorshaha qiimaha badan buu u dejiyey kii baanay ku badbaadeen oo ay sameeyeen yuqaasu nnaasu waxa la yidhi ama waa min alqawth ama waa min alkayth haddii la yidhaha min alkayth waa roobka oo waa yuqaasu nnaasu dadka waa loo roobaynayaa haddii la yidhaha waa min alkawthna waa gargaarka oo yuqaasu nnaasu dadka waa loo gargaarayaa weeyaan wa qaala waxa uu yidhi almeliku boqorkii waxa uu yidhi uutuunii ii keen oo iila kaalaya bihi ay biladii cabarahaa war ninkii riyadan fasiray ii keena ninkii riyadan fasiray hadda ii keena baa boqorkii uu yidhi waa yuusuf falamaa jaa'ahu yuusuf markuu u yimid alrasuulu rasuul kii la soo diray kii loo soo diray markuu u yimid qaala wuxuu yuusuf ku yidhi irjic noqo bixi maayee irjic noqo ilaa rabbika sayidkaagii u noqo waa boqorkii oo fas'alhu waxaad weydiisaa maa baalu niswati haweenka xaalkooda iyo arrinkoodu muxuu yahay allaatii haweenkii qatacna googooye aydiyahunna gacmahooda inna rabbii rabbigay bikaydihinna shirqoolkooda caliimun kii u cilmi badan weeye og ee aanay waxba ka qarsoonayn marka inna rabbiida dambe allah buu ujeedaa yuusuf calayhi salaam isagoo toddoba sannadood ama in ka badan sida culimmada qaarkood ay tilmaameen jeelka gardarre iyo dulmi ugu jiray soo bax markii la yidhi wuu diiday muxuu u diiday waxa uu u diiday ilaa baraa'adiisu ilan waa la tuhmay oo sharaftiisii meel baa lagaga dhacay markaa sharaftiisii ilaa meel la dhigo oo baraa'adiisii caddaato jeelkaa inuu ka soo baxo waa diiday ku noqo buu yidhi sayidkaagiio weydii wixii dhacay dee wuu ku noqday wax walbana sidoodii bay u caddaadeen gabadhii damacdayna iyadaa ka markhaati kacday yuusuf inuu beri yahay oo iyadu qaladka ay gashay halkaa waxaa laga qaadanayaa haddii lagu dulmiyo oo dulmi iyo gardarro aad ku xidhanto cirdigaaga iyo sharafkaaga meel lagaga dhacay oo haddana soo bax marka lagu yidhaha aayar inaad albaabkii boobto ma fiicna waxaa wanaagsan wixii laygu xidhay dee caddeeya waa inay caddaatay inaan madluum ahay oo lay dulmiyey laakiin imikana gal uun haddana iska soo bax imika waxyaabaha faraha badanla waxaa ka mid ah dadka ahludiinka ah ee macalimiinta iyo madaarisul qur'aanka iyo waxaa jira dad yacni waxa weeyaan inay ceebeeyaan oo ay foolxumo ku tilmaamaan ku dadaala waxaana waa laga dambeeya waxyaabo fara badan baa la ogaaday burcay ka dhacday puntland bay ka dhacday muqdishay ka dhacday maxay is wada waafajiyey somayda arag kuwo warbaahinta taagan oo odhanaya macallinkii qur-aanka waa lagu khaldamay waxba muu yeelin dee waa daawateen baan filaya marka waa arrin caam ah arrintaasi innakana waayna soo gaadhay waxaa markaa muhim ah laba qodob horta dowladda iyo laamaha ammaanka iyo dadka sirdoonka ilaahay tabaaraka wa tacaala inay kaga cabsoodaan ummadda oo qofka dembiga galayna hadduu dembi galay difaaci mayno wadaad iyo waranla toona laakiin waa inay ku caddaato oo bannaankaa lasoo dhigo ilain waxa sharafta iyo cirdiga la yidhaha wax si sahlan loogu ciyaaro ma ah waxaan marka la leeyahay zino ama liwaad ama kufsina dee wax si fudud qofka loogu ganan maaha arbacata shuhuud waa in la hayo yani qofkii waa in lagu caddeeyo marka waa inay ama qofkii dembiga ay ku caddeeyaan oo wax cad lagu qabto haddii kale dee waa inaan lagu qaldamine cirdigiisii iyo sharafkiisii la difaaco oo aan lagu soo xadgudbin taasaa waajib ku ah taasi waa xagga dowladda xagga macalimiinta iyo dadka ahludiinka ah ee lagu khaldamayo ee la ceebaynayo iyagana laba qodob baa munaasab ah kow horta inay ogaadaan in lagu maqan yahay oo hay-adaha gaalada iyo dadkan diinta la dagaalamaya dee dadkeenna waa idinkaa arkay masaajidadiibaa buuxa macaahidiibaa buuxa ammaankii iimaankiiba ilaahay inoo quweeyey waxaasi ma raali gelinayo si waxaasi u burburo waa in ummadda iyo culimadeedii laysku diro si laysugu diro waa in looga dhiga masaajidkii iyo macadkii iyo wadaadkii kitaabka akhriyayey in isagii laga cararo laydhaa isagiibaaba xumaantii samaynaya iyagu siday doonayaan waa sidaa marka maadaama sidaa loogu maqan yahay ahludiinkii horta ahludiinku waa inay baraarugaan oo ay is-ilaaliyaan oo wax alla wixii shubha ama qofka muraadka lihi uu ka faa'iidaysan karo inay iska ilaaliyaan oo digtoonaadaan waxaa kaloo muhim ah ilaahay haynaga ilaaliya dee imtixaanka iyo ibtilaagaasi qofkii la ibtileeyo dee waa inuu adkaysi iyo raganimo yeesho oo yacni waa galay jeelkiiyo wuu ka soo baxay un xaalku inaanu noqone la yidhaahdo wixii qofkii hadduu dembiile yahayna ninna difaaci maayo wadaad iyo waran la toona waayo dembigu waa dembi qofkana dee waa basharo wuu qaldami karaa haddaanu dembi gelinna dee waa in aanu ka soo bixin ilaa warkiisa meel cad la saaro ciddii ku xadgudubtayna abaalkooda iyo marinkooda la mariyo laakiin maantana waa lagu soo qabanaya un berrina waad baxaysaa uun taa yuusuf waa inaad ku cibro qaadataan toddoba sano isagoo jeelka ka soo laacay ayuu yihi wallahi inaanan baxayn ilaa baraa'adaydii meel la saaro ilaa laga wada markhaati kacoo la yidhi yuusuf waa beri jeelkii kamuu soo bixin dee adiguna sidaa samee bixi maayo dha ilaa xaalkayga aad caddaysaan macallin reer burcaan garanaya ilaahay ha u gargaaro kuwii dulmiyeyna ilaahay subxaanahu watacaala ha ka argoosto nin waayeela oo da-a oo ahlu qur'aana oo iska dhaaf inuu inan yar xumeeye ee isagaaba waayeeloo xanuunsanaya wuxuu culimadu bra waxay ii sheegeen yacni xataa inuu muddo yar fadhiyaa ku adag waana nin qur-aan dhiga waa la soo eedeeyey waxa weeyaan loo markiiba waxa soo boodaya balaayo shayaadiin aanad garan meel ay ka yimaadeenoo loo yaro iyo kuwo hay-ado iyo kuwo xuquuq sheegta ayaa markiiba soo booday waxay u dacwiyaan oy u doodayaan ninkani kufsi buu geystay inatanaa loo geystay intaasoo sannadood markuu jeelkii ku jiray dee aayaruunba markii waxba lagu waayay haddana orodoo bax alla wax lagu helayna ma jiro maalintii dhaweytii puntland ka dhacday meesha maxay ahayd ma gobolada dhexe ahayd talow macalinkii dhuusamareebin ahayd baan u malaynaya ama eriyada dee iyadana waa idinkii daawaday de halkii bay hooyooyinkii soo fadhiisa masaakiin la qalday waxaa la yidhi hablihiinni waa la kubsado way iska qaateen xidhawn bay yidhahdeen macalinka arrintii markay u caddaatay bay intay soo fadhiisteen iyagoo cudurdaaranaya dee muxuu cudurdaartanaya goor macallinkii la ceebeeyey oo la xidhay marka waxaan dad isku xidhan oo nooc walba leh ayaa ka shaqaynaya min xamar ilaa puntland ilaa somalilan markaa dowladdeenuna ilaahay khayrka ha waafajiye waa inay arrintaa dareen dhow u yeelato oo ciddii wax ku xadgudbaysa ay dadka ka qabato qof walbana xuquuqdooda inay ilaaliyaan dee iyagay waajib ku tahay macalimiintii iyo ahludiinkiina dee ilaahayna barya oo fafiruu ila allah ilaahay baynu weydiisanaynaa kuwa diinta la dagaalamaya ee ceebaynaya ahludiinka ee ummaddaa iyo diintaa kala durkinaya ilaahay ha qabto ummadda allaha uga raaxeeyo ilaahay waxba kuma aha allaha fadeexadeeyo bannaanka ceebtooda allaha u soo saaro ummadda islaamkana sharaftooda allaha dhowro qaala waxa uu yidhi markaa boqorkii intuu haweenkii soo ururiyey waxa uu yidhi maa khadbukunna warkiinna iyo arrinkiinnu muxuu ahaa haweenow id wakhtigii raawadtunna aad damacdeen ee doonteen yuusufa yuusuf can nafsihi naftiisa yuusuf markaa ka doonteen xaalkiinnu muxuu ahaa qulna waxay yidhaahdeen xaasha alla ilaahay waxa nasahanoo ceeblaawo a lilaahi alle eh maa calimnaa kuma ogin calayhi yuusuf min suu-in wax xuma ah wax xumaana haba yaraatee kuma ogin waa nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum weliba min baa la geliyo litansiisi alcumuum yacni cumuumkay ku caddahay haba yaraatee wax xumaana kuma ogin yuusuf bay yidhaahdeen qaalad waxay tidhi markaa imra'atu alcasiizi ninkii madaxda ahaa haweenaydiisii waxay tidhi alaana hadda ayaa xasxasa u caddaaday alxaqu xaqii ana aniga ayaa raawadtuhu ka doonay yuusuf can nafsihi naftiisa anaa damcay wa innahu yuusufna la min asaadiqiina kuwa runta sheegayuu ka mid ahaaday oo markuu lahaa hiya raawadatnii can nafsii runtii bay ahayd anaa damcay isaga muu ahayd waxay tidhi iyadoo hadalka sii wada daalik arrinkaa iyo ictiraafkaa aan qirteen caddeeyey haabitun wuxuu u sugnaadoon qiraalkaa u bixiyey haddaan imra'atulcasiis ahay liyaclama si uu ogaado saygayga ama odaygaygii annii anigu lam akhunhu inaanan khiyaamayn bilgaybi maqnaansho xaal uu igaga sugan yahay si uu u ogaado odaygaygii ama sawjkaygii inaanan maqnaanshihiisii ku khiyaamayn oo zina iyo faaxisho inaanan samayn waan damco waan doonay xumase ma samayn iyo wa ana allaha alla laa yahdii inaanu hanuunin kayda alkhaa'iniina kuwa khaa'imiinta ee wax khiyaameeya shirqoolkooda alla inaanu hanuunin wamaa ubariu ma beri yeelayay tidhi nafsii naftayda beri yeeli maayo anaa dembaabay ina annafsa la ammaaratun bisuu waayo naftu waa mid faris badan xumaha oo qofka hallaynaysa tafsiirka aynu maray waa markaynu hadalkii si siyaaqa damaa'irtu isugu mid iyo isu yacni nidaam noqdaan markaynu hadalka hadalkii haweeneyda dhammaantii ka dhigno oo daalikada talihi waa iyada uunoo waxaanay ku sababaynaysaa macnaha waxay ku sababaynaysaa uun inaanay waxa weeyaan inay u qiratay arrinkaa inay ku caddayso inaanay zawjkeedii khiyaamayn liyaclamada markaa waxaynu u celinay zawjkeeda waxaa kaloo loo celin karaa yuusuf oo inay haweenaydu tidhi daalika ictiraafkaa aan qirtay haabitun wuxuu ku sugnaadoon u sameeyey liyaclama inuu yuusuf ogaado darteed annii anigu lam akhunhu inaanan khiyaamin bilgaybi xaaluu maqnaansho ku sugan yahay oo isagoo jeelkii ku xidhan inaanan been ka sheegina runtii aan sheegay si uu ogaado taasina waa tafsiir oo liyaclamada loo celiyo damiirka yuusuf waxa kaloo bannaan daalika liyaclamada in hadalkan dambe oo dhan yuusuf loo celiyo oo macnuhu markaa noqdo yuusuf markii warkii loo sheegay ayaa faqaala dabeed yuusuf wuxuu yidhi qaalaad usoo qadaraysaaye daalik waana sida jalaalayn ku marayo waxa uu yuusuf yidhi daalik ay talabulbaraa'ati xaasilun yacnii baraa'ada iyo beri noqoshada aan dalbay een idhi soo bixi maayo ilaa aan beri noqdo waxay ku dhacday liyaclama si uu u ogaado casiisu misra ninkii madaxda ka ahaa masar ee haweenaydiisa laygu tuhmay si uu u ogaado annii anigu lam akhunhu inaanan khiyaamayn ninkaa bilkaybi xaaluu maqnaansha ku sugan yahay oo ehelkiisii inaanan u daba marin inuu ogaado darteed ayaan u dalbaday baraa'adaydu inay bannaanka timaado wa anna allaha allana laa yahdii ma hanuuniyo kaydal khaa'iniina kuwa wax khiyaameeya dhagartooda iyo shirqoolkooda alla ma hanuuniyo oo ma hagaajiyo wamaa ubari'u nafsii oo isagu mabuu dembaabina muxuu leeyahay wamaa ubari'u nafsi ilan marka hore gabadha loo celiyo way caddahay laakiin marka la yidhaha hadalka yuusuf weeyaan daalika wamaa ubari'u muxuu leeyahy waa min baabi tawaaduc oo siyuudi waxau odhanayaa suma tawaadaca lilaahi faqaala dabeed ilaahay intuu isu dhuldhigay yuusuf ayaa waxa uu yidhi wamaa ubari'u ma beri yeelaya nafsii naftayda waayo ina nafsa naftu la ammaaratun mid faris badan oo amrid badan weeyi bisuu'i xumaanta ilaa maa mid mooyaane kaasoo raxima uu naxariistay rabbii rabbigay mid uu naxariistay mooyaane waayo inna rabbii rabbigay ghafuurun waa mid dembi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista wallaahu aclam